halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow mar labaad ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaa horay u sii soconaya waxbariddeenni hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa kitaabka zabuuradda oo qayb ka ah kutubtii axdigii hore kitaabkan zabuuradda waa kitaab badidiisa uu qoray boqor daa'uud ama nebi daa'uud waa kitaab ilaah lagu ammaanayo oo nin waliba ee mashaakilaad uu haysto uu akhristo markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay faalladii ku saabsanayd aayadda koowaad ee zabuurka koowaad markaasuu zabuurluhu uu lahaa waxaa barakadaysan ninkii aan ku socon talada kuwa sharka leh oo aan istaagin jidka dembiilayaasha oo aan ku fadhiisan kursiga kuwa wax quursada waxaanan idiin sheegnay in ninka sharka lihi uu saddex jeer xadgudbayo waa marka koowaade wuxuu ku soconayaa talada kuwa sharka leh marka labaadna wuxuu istaagayaa jidka dembiilayaasha marka saddexaadna wuxuu ka mid noqonayaa ama uu ku fadhiisanayaa kursiga kuwa wax quursada markii taasu ay timaado waxaa imaanaya habow runta laga habaabayo in wax waliba ay ka sii xumaadaan sidii ay ahaayeen iyo dullinnimo ninka barakadaysan kuma socdo talada kuwa sharka leh waxaana taasi loola jeedaa inaannu ka heebaysanaynin ma dhegaysto kuwa aan ilaah aqoonin miyaadse weligaa garatay in xitaa ciise masiix aannu ninna kala tashan waxa uu samaynayo wax kasta ee uu samaynayay talada ilaah baa lagu sameeyey weligii xertiisa kuma odhanin saaxiibayaal waxaannu aadaynaa galiilii mar kale tan waan ka fakaray oo aniga idinkoo kale ma ahi taasina waa aragtidayda haddaba taasu ma ahan habkii sayidkeenna uu u hadli jiray ama xertiisa uu ula macaamiloon jiray wuxuu mar waliba odhan jiray waxaan tegayaa yeruusaalem oo taasuna waa doonista aabbahay wuxuu wakhti u huri jiray aabbihiis wuxuuna garanayay waxa doonista aabbihiis ay ahayd oo had iyo jeerba wuxuu wax u samayn jiray si waafaqsan doonista aabbihiis markaana saaxib waa dow inaad talada dhegaysato oo talada wanaagsanina waa lagu liibaanaa laakiin sida hubaasha ah waxba lagama dheefo talada kuwa sharka leh waa inaynu ku soconno rumaysad dhegaysiga talada kuwa sharka leh ma ahan ama kama dhigna in rumaysad lagu socdo haddaba waa kuwe kuwa sharka leh waa kuwa ka taga ilaah mana jirto cabsi ilaah oo indhahooda taalla waxay u nool yihiin isla sida inaannu jirin ilaah laga cabsado oo kale waxaa innaga hareeraheenna jooga dad badan oo kuwaasi oo kale ah waxay soo kacaan subaxda hore oo ilaahna salaad uguma yimaadaan welibana ilaah kuma ammaanaan cunnada iyo nacfiga uu siiyey noloshooda iyo caafimaadka ay haystaan waa dad nolosha iska sii wata waa kuwa aan ilaah aaminsanayn waxaanay isaga tegayaan ilaah kuwa sharka leh waa niman tala bixiyeen ah oo waxay had iyo jeerba talada siiyaan ama ka qaataan kuwa dembiilayaasha ah dembi micnihiisu waxa weeye inaad seegtay booskaagii ama halkii lagaa filayey markaana dembiilayaasha uma noola sidii laga doonayey oo ma gartaan heerkii laga doonayey waa kuwa qorniinku uu ka hadlay markaasoo uu lahaa sida ku qoran kitaabka maahmaahyada cutubka afar iyo tobanaad aayadda laba iyo tobanaad baalka siddeed boqol kow iyo afartan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan waxaa jirta waddo dadka la hagaagsan laakiinse dhammaadkeedu waa waddooyinka dhimashada mar kale ayaa qorninku uu leeyahay sida ku qoran kitaabka mahmaahyada cutubka lix iyo tobanaad aayadda labaad ee baalka siddeed boqol afar iyo afartan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan nin jidadkiisa oo dhammu waa la nadiifsan yihiin isaga laakiinse rabbigu ruuxyadu miisaamaa dembiilayaasha ayay la noqonaysaa inuu wax waliba si hagaagsan u sameeyo laakiin dembiiluhu waa dembiile ilaah hadalladiisa waxay leeyihiin sida ku qoran kitaabka ishaaciyah cutubka shan iyo kontonaad aayadda toddobaad qayb ahaan sida tan ka sharkalahi jidadkiisa ha ka tago ninka aan xaqa ahaynuna fikirradiisa mar kale ayaa ilaah uu leeyahay sida ku qoran kitaabkii ishaaciyah cutubka saddex iyo kontonaad aayadda lixaad sida tan dhammaanteen sidii ido baynu u hallownay midkeen waluba jidadkiisu u leexday oo rabbigu wuxuu isaga dul saaray xumaanteenna oo dhan haddaba ilaaha aabbaha ah baa saaray ciise masiix eeddeenna culayska badan innagu waxaynu nahay dembiilayaal oo sawirkuna waa kaas marka haddaba la leeyahay oo aan istaagin jidka dembiilayaasha ayaa taasu ay noqonaysaa la fadhiisashada kuwa wax quursada kuwa wax quursada waa kuwa aan ilaah rumaysnayn haatan dembiilayaasha waxay qofka dhallinyarada ahi ka dhigayaan inuu ku fadhiisto dembiga tan saddexaad waxa weeye in lala fadhiisto kuwa wax quursada kuwa wax quursada waa kuwa aan innaba ilaah garanaynin qofka ceenkaas oo kale ah ma ahan mid diidan ilaah laakiin wuxuu qofkaasu bannaanka la imaanayaa mucaaridid iyo falal ilaah nacayb ah haddii markaasi aad garanayso dabeecadda ilaah waxaana weeye inuu aad u necab yahay kuwa wax quursada laakiin wuxuu kuwa hooseeya siiyaa nimcada sida ku qoran kitaabka mahmaahyadii cutubka saddexaad aayadda afar iyo soddonaad ilaah wuu ka soo hor jeedaa kuwa wax quursada oo ilaah qudhiisa iyaga quursanaya waxaa halkan tusaale ahaanta laynoo siiyey ayaa noqonaya sawir naxdin leh waa saddexda heer ee qofka dembiilaha ahi ou hoos u aado eh haatan taasi waa dhanka naaqusnimada ama waxa ka maqan qofka wanaagsan aayadda xigta waxaannu ku arkaynaa waxa qofka barakadaysan ama faraxsani uu sameeyo oo haddaan markii ugu horraysay caawa soo xiganno kitaabka ayaannu eegaynaa kitaabka zabuuradda cutubka koowaad aayadda labaad ee baalka lix boqol afar iyo sagaashan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan laakiin waxaa isaga ka farxiya sharciga rabbiga oo habeen iyo maalinba sharcigiisuu ka fikiraa waxaad haddaba xusuusataan in sayidkeenna uu ka hadlay ama masaal inoogu sheegay nin jinniye qabay oo markii jinniyadii ay ka baxeen ninkii ayaa noloshiisii daahir noqotay ninkii jinniyada qabay isbeddel baa ku yimid noloshiisiina tii hore way ka duwanaatay oo dharxereeshadiisuna aad bay isku beddeshay oo waxaaba suuragal ah inuu shaqo wacan helay markii uu arkay inuu nadiif noqday oo jinnoolannimadiina dhammaatay ayay la noqotay inuu aad iyo aad u wanaagsanaaday ha yeeshee ninka waxaa weli iska lahaa jinniyo markii jinniyadii ninkii ay ka baxeen oo meelaha ay soo warwareegeen oo ay daaleen ayay haddana soo noqdeen markii ay soo laabteen iyadoo ay la socdaan qaar saaxiibbadiis ah oo jinniyadii hore ka sii xumaa waxaana sayid ciise masiix uu inoo sheegay in ninkaasi noloshiisii hore oo ay ka sii xumayd tiisii dambe markaana dad badan bay la tahay haddii noloshoodu ay nadiif tahay in waxba ay ka maqnayn laakiin ogow waxaa qoran oo habeen iyo maalinba sharcigiisuu ka fikiraa waxa ninka ilaah uu ku farxo wuxuu ku jiraa sharciga rabbiga marka dhanka kale laga eego wuxuu ninka ilaah farxad ka helaa hadallada ilaah waxaan rajaynayaa inaan dadka u gudbin karo farriinta ku saabsan in baibalku u yahay kitaab qaayo weyn leh ma ahan culays mana ahan wax laga caajiso waa wax dhab ah oo lagu farxo iyo in la akhriyo oo la barto hadallada ilaah waxaa barakadaysan ninka ama waxaa faraxsan ninka kaasoo farxaddiisu ay ka timaado sharciga ilaah maanta waxaa dadka qabsatay masiibo oo taaha yeeraya niyadjabka qalbi xanuunka guryaha dumay iyo nolosha la baytamaalinayo waxaa sabab u ah in la jebiyey shuruucdii ilaah markaana ereyga ilaah wuu cad yahay oo waxaa ku qoran warqaddii koowaad ee rasuul yooxanaa cutubka shanaad aayadda saddexaad ee baalka afar boqol iyo labaatan ee axdiga cusub sida tan waa kan jacaylka ilaah kaasoo ah inaynu qaynuunnadiisa xajinno oo qaynuunnadiisa ma cusla qaynuunnadiisa ee rumaystayaashu ay xajiyaan ma ahan oo keliya tobanka amaradood amarradiisana ma cusla marka ay sidaan tahay fikradda ah in nimco aad ku noolaato loo tarjunto sida inaannu sharci ku xakamaynaynin oo aad u noolaanayso sidaad doonto ma ahan sawirka aynu ka helayno hadallada ilaah ma ahan inaan noqonno sharcilaawayaal waxaa rasuul bawlos uu inoogu sheegayaa warqaddiisii reer galatiya cutubka shanaad aayadda saddex iyo tobanaad ee baalka saddex boqol soddon iyo shan ee axdiga cusub sida tan waayo walaalayaalow waxaa laydinku yeedhay xorriyad laakiin xorriyaddiinna jidhka marmarsiinyo ha uga dhigina laakiin midkiinba midka kale kalgacayl ha ugu adeego xorriyaddu ma ahan oggolaansho laynoo siinayo inaan sidaan doonno u noolaanno dabcan innagu ma xajin karno tobanka wasiyadood si aynu ku badbaadno laakiin taasi loolama jeedo inaan sharciga jebinno waxaase loola jeedaa saaxib inaan la gaari karin ama aynaan ku cabbirnayn sharciga ilaah sharciga ilaah wuxuu dalbanayaa kaamilnimo aniga iyo adigana ma lihin kaamilnimo waa inaan ilaah ugu nimaadno rumaysad kadib markii laynagu badbaadiyey waa inaan ku noolaanno nolol heer sare ah oo ka sarraysa sharciga waa in nolosheennana laga helaa midhaha ruuxa quduuska ah oo ah jacayl farxad nabad adkaysi ama dulqaadasho qabownimo wanaag aaminnimo roonaan iyo iscelin markii aynu masiixiyiin nahay waxaannu yeelanaynaa anshixinta iyo hoggaanka nimcada waxaa qoran waxaa isaga ka farxiya sharciga rabbiga oo habeen iyo maalinba sharcigiisuu ka fakeraa haddaba marka la leeyahay habeen iyo maalinba sharcigiisuu ka fikiraa ayay noqonaysaa in fikir keliya maahane uu hadallada rabbiga u fiirsado waxtarkooda iyo sida ay u baaxad weyn yihiin waxaana ay noqonayaan sida wax ku soo maaxanaya oo haddii uu dhibaato arko iyo haddii uu cidlanimo dareemaba wuxuu soo xusuusanayaa hadalladii ilaah markaana ka fakeraa waxay ka micno noqonaysaa dhuuxaa waxaad ku noqnoqonaysaa wixii aad akhrisay ilaa aad macaaniga kala soo baxdo kaasoo noloshaada aad u isticmaalayso tusaale ayaan ku siinayaa hadalladii ilaah waxay leeyihiin markaan eegno zabuurka boqol iyo saddex ee baalka toddoba boqol laba iyo siddeetan ee axdigii hore sida aabbe carruurtiisa uu ugu naxo oo kale ayaa rabbiga uu ugu naxaa kuwa isaga ka cabsada haddaba si kale oo aad ku dhuuxi karto ma lahan haddii aadan marba aabba noqon oo aadan ubad haysanin aabbuhu waa kan dhabta ahe aad iyo aad buu carruurtiisa uga walwalaa oo wuxuu sameeyaa wax waliba ee uu awood u leeyahay si uu ku quudiyo ilmihiisa ilmihiisaasoo ah weliba kuba yar yar qaarkood inay ilmahooda quudiyaan aawadeed ayay maqaayado uga shaqeeyaan kuwana kabo ayay tolaan kuwo biyo ayay iibiyaan kuwo dhar bay feereeyaan oo ay dhaqaan kuwaba nuuc bay ilmahooda ku quudiyaan danta ay leeyihiinna waa inay carruurtooda korsadaan oo ay siiyaan waxyaabaha daruuriga ah ee ay u baahan yihiin marka ilaah oo ah kan ina sameeyey wuxuu garanayaa dabeecaddeenna oo isagoo taasi tusaale u soo qaadanaya ayuu leeyahay war anigu waan idiin naxaa oo waan idin jeclahay haddii aad garan weyso wuxuu kugu leeyahay sida aabba carruurtiisa uu ugu naxo oo kale ayaan ugu naxaa kuwa aniga iga cabsada halkaas waxaa ka soo baxaya haddii aad tahay mid ilaah ka cabsada oo weliba aad tahay aabbe in xaalkaagu uu hagaagsan yahay oo rabbigu uu ku naxayo haddaba waxay dadka maanta u baahan yihiin inay aad u bartaan hadallada ilaah si ay ugala soo baxaan waxyaabo nuxur leh oo nafsaddooda ay u baahan tahay rasuul yacquub ayaa wuxuu inoo soo sheegayaa inaynu dabeecadaheenna isaga tagno waa kuwa xunxune waa inaynu dhuuxnaa sharciga rabbiga oo inoo muujinaya sida aynu nahay waa in weliba aynu oggolaanno in hadalladii ilaah ay qaabeeyaan nolosheenna waayo waxaa zabuurluhu uu leeyahay oo habeen iyo maalinba sharcigiisuu ka fikiraa haddaba dhegayste ilaah kuuma hayo hab kale oo lagaaga dhigi karo masiixi in hadalladiisa lagugu qaabeeyo mooyaane waxaad noqonaysaa mid aad iyo aad mashquul u ah oo howlo ka haya kiniisaddiisa ha yeeshee innaba masiixinimadaadu kori mayso haddii aadan akhrisanaynin oo aadan rogrogaynin oo ruugin hadallada ilaah waxaanan ula jeedaa inaad had iyo goorba ku noqnoqoto ilaa hadalladii ilaah ay qayb ka noqdaan noloshaada taasina waa ficilka qofka faraxsan faa'iidada uu ku helayo iminkana waxaynu soo gaarnay maaddada ku saabsan awoodda qofka barakadaysan haddaba su'aashu waxay noqonaysaa qofkan faraxsan ama barakadaysan ee laynoo sheegay halkeebuu awooddiisan ka helay si markaasi aad u ogaataan ayaa waxaa habboon inaynu isla eegno xigashada kitaabka zabuuradda cutubka koowaad aayadda saddexaad ee baalka lix boqol afar iyo sagaashan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan oo wuxuu ahaan doonaa sida geed lagu beeray durdurrada biyaha agtooda oo midhihiisa dhala xilligooda oo aan caleentiisuna engegin oo wax alla wuxuu sameeyaba wuu ku liibaani doonaa ninkan faraxsan wuxuu la mid noqonayaa sida geed lagu beeray durdurrada agtooda haddaba erayga webi waa eray siyaabo kala duwan loo isticmaali karo cibraani ahaan welibana soomaalidu webi waxay ku sheegaan wixii aan dhammaan oo wuu ka baaxad weyn yahay ceel webigu biyihiisa ma guraan aalaaba wixii aan dhammaan ama aan go'inna waxaa loogu yeedhaa qofkaasi waa sida webi oo kale aan gurin ama bad markaa ninka barakadaysan waa sida dhir la beeray oo biyo badan lagu waraabiyey oo geed weyn noqday geedka ilaah waa la beeray haddaba loolama jeedo geedka durdurka ka baxa ee waxaa loola jeedaa ama uu noqonayaa sawir quseeya qofka masiixiga ah ishaaciyah cutubka kow iyo lixdanaad aayadda saddexaad ayaa waxa uu leeyahay sida tan iyo inaan kuwa siyoon ku baroorta meeshii dambaska qurux madaxooda ka saaro oo meeshii baroorashada aan saliiddii farxadda ka siiyo oo meeshii qalbijabkana aan dharkii ammaanta ka siiyo in iyaga loogu magacaabo geedihii xaqnimada iyo beeriddii rabbiga si uu isagu u ammaanmo ilaah haddaba ma isticmaalo geedo ha yeeshee wuxuu u isticmaalayaa masaal ahaan geedihiisa waa kuwa masiixiyiinta ah ee xagga ruuxa ka dhashay mar labaad kuwaasoo lagu beeray beerta oo welibana biyihii webiga ayaa lagu soo gaacinayaa maxaa haddaba loola jeedaa marka la leeyahay biyaha webiga kaasi waa hadallada ilaah qof baa wuxuu odhan karaa miyay taasu ku xaqiiqsan tahay haddaba kaasu waa hadallada ilaah qof baa laga yaabaa inuu yidhaahdo taasi ma dhabbaa waayo waxaan garanayaa in nebi ishaaciyaah cutubka shan iyo kontonaad aayadaha toban ilaa kow iyo toban uu leeyahay sida tan waayo sida roobka iyo barafka cadu ay samada uga da'aan oo ayan halkaasi ugu noqon laakiinse ay dhulka u waraabiyaan oo ay uga dhigaan inuu soo bixiyo uu magoolo si uu abuur u siiyo kan wax abuurta oo uu cunto u siiyo kan wax cuna sidaas oo kale uu hadalkii afkayga ka soo baxaa noqon doonaa oo isagoo maran igu soo noqon maayo laakiinse wuxuu oofinayaa wixii aan ula qastiyey waan ku soo liibaanayaa wixii aan u diray ilaah wuxuu doonayaa in ereygiisu uu inoogu yimaado sida roob oo kale haddaba raadiyayaasha waa sida in roob xagga samada laynooga soo daynayo oo kale waxaa loo shubayaa sida roobka oo kale oo dhulka xareed dhiga marka innaga xareedda aynu warayno waxa weeye hadallada nuxurka leh oo aad kala baxaysaan waxbariddan habeen weliba aad maqashaan waxaa ka mid ah in sida aabbe carruurtiisa uu ugu naxo oo ilaahna uu ugu naxo kuwa isaga ka cabsada hadallada rabbigu waxay ina siinayaan nolol iyo khayr welibana waa kuwo wax daahiriya waxaanaad arki karaysaa in biyaha laysku dhaqayo ay u taagan yihiin nolol hufan markii aynu rumaysad ku aqbalno masiixa waxaa ku qoran zabuurka boqol iyo afaraad ee axdigii hore baalka toddoba boqol iyo saddex iyo siddeetan aayaddiisa lix iyo tobanaad sida tan rabbiga dhirtiisu waa dheragsan tahay kuwaas oo ah geedaha keder la yidhaahdo oo lubnaan oo uu isagu beeray zabuurluhu wuxuu leeyahay kuwa rabbiga waxba uma baahna ee way buuxaan ama mooradoodu way buuxdaa awoodduna waxay ka imaanaysaa hadalladii ilaah dadka qaar baa waxay yidhaahdaan waa inaannu kordhinnaa masiixiyiinta oo taasaa mudnaanta koowaad leh ha yeeshee anigu taasi ma taageersani hadalladii ilaah taa inoo sheegi maayaan si bal aynu xaalkaasi u faaqidno ayaannu eegaynaa warqaddii labaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka labaad aayadaha afar iyo toban ilaa lix iyo toban waxaana qoran sida tan ilaah baa mahad leh kan had iyo goorba libta inagu siiya masiixa oo meel walba udgoonka aqoontiisa gaarsiiya oo innaga inagu gaarsiiya waayo waxaynu ilaah u nahay udgoonka masiixa xagga kuwa badbaadaya iyo kuwa lumayaba kuwa dambe udgoonka xagga dhimasho ilaa dhimasho kuwa kalena udgoonka xagga nolol ilaa nolol oo yaa ku filan waxyaalahan marka anigu waxaan ku niyadsamahay inaan dadka warka gaarsiiyo in dadku ay maqlaan hadallada ilaah iyo inay iyaguna masiixiyiin noqdaan waa howl u taalla ruuxa quduuska ah ee ilaah si markaasi dadka ay ugu soo bataan masiixa waxaan ognahay inay jiraan kuwo badan oo dhegaysta idaacadda oo welibana ilaah falimihiisa yaabkalihi iyo hadiyadihiisa loo sheegay oo ka faa'iidaystay waan la yaabay sida ay ilaah ugu yimaadeen laakiin innaga ma ahan kuwa niyad ahaan ku qiraya hadalka innaga hadalka un baan gaarsiinaa dadka oo dadkii aynu sidaas yeelno ilaah baa guusha keenaya waxaad ka soo qaaddaa in qof u aqbalay masiixa waxaan markaasi noqonaynaa kuwo badbaadiyey nolosha kuwii badbaaday oo dhimashada ruuxa ee ay ku dhowaayeenna ka badbaadiyey mas-uuliyaddeennu waxa weeye inaan hadalladii ilaah baafinno adiga dhegaystahayaga ahna waa inaad arrinkaasi eegto haddaba marka aynu innagu hadalka ilaah ku wacdiyeyno waa run in dadka qaar ay ku wareerayaan waayo waxaa jira dabeecad hore iyo waxbarid hore oo khilaafsan waxbariddeenna ha yeeshee waxbaridda hadallada qoran ee ilaah way ka duwan tahay waxbarid walba ee dunida guudkeeda lagu barto sababtaasi ayaa keenaysa in qofka masiixiga noqon raba uu wakhti dheer ka fakaro xaalka oo uu wax isla barbardhigo oo uu wax xusuusto oo uu wax indhiindheeyo oo uu dhuuxo hadalka lagu wacdinayo markaasi dabadeed ayaa waxaa soo baxaya natiijada waana in ciise masiix uu inagu daboolay xaqnimadiisa si aynu ilaah u hornimaadno waayo dadku ma leh xaqnimo u gaar ah ee ay iyagu leeyihiin waxaa marka qofku u dhegaysto abuurmayo jawi uu ku kala saaro runta iyo beenta kaasoo qofka uu ku doonayo inuu baaritaan badan uu sameeyo markii qofka uu ku guulaysto baaritaankiisa ayuu haddana dhuuxayaa macaaniga hadallada qoran ee ilaah kuwaasoo luqaddiisa uu ku fahmi karo waxaad idaacaddayada ku dhegaysataan afka soomaaliga waana kan kitaabka quduuska ahi uu ku qoran yahay ninna lagu ammaani maayo kitaabka baibalka haddii aad u fiirsato waayo ma ahan kitaab lagu qoray garashada dadka markaana haddaan soo koobo waxyaabaha aasaasiga ah ee qofka masiixiga ah laga doonayo ma ahan in xoogga la saaro in dad badan masiixa loo keeno laakiin waa in hadalka ilaah la baafiyo saaxib haddaba waxaa qoran oo la leeyahay oo midhihiisa dhala xilligooda haddaba waxaannu halkan ka ogaanaynaa inuu jiro xilli midhodhalista laynaga dhowrayo waxaase ka horreeyey diyaargarayn badan oo ah in marka hore la abuuro la waraabiyo la nadiifiyo beerta waxaana loola jeedaa markii aynu waraabinno geedka in loo baahan yahay in la daryeelo wakhti bay qaadanaysaa inta geedka la beeray uu ka dhalinayo midho waxaana la mid ah nolosha masiixiyiinta waayo waxaynu u baahannahay wakhti si aynu ku noqonno kuwo midho dhaliya haddaba dhammaantiin haatan waad garanaysaan midhaha ruuxa quduuska ah waxaana weeye haddaan idinku celiyo erayadii aan horay idinku soo akhrinnay waayahan oo idil waa jacayl farxad nabad dulqaadasho roonaan wanaag aaminnimo qabownimo iscelin waxa caynkaas ahi sharci ka geys ahu ma jiro
ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye unogu
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soomary bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin